nexemyah cutubka saddexaad markaasaa eliyashiib oo ahaa wadaadkii sare ayaa la kacay wadaaddadii walaalihiis ahaa oo waxay dhiseen iriddii idaha oo intay quduus ka dhigeen ayay albaabadeedii qotomiyeen oo waxay quduus ka dhigeen tan iyo munaaraddii mee'aah iyo ilaa munaaraddii xanaa'eel oo intii isaga ku xigtayna waxaa dhisay dadkii yaraxo oo intii iyaga ku xigtayna waxaa dhisay sakuur ina imri iriddii kalluunkana waxaa dhisay reer xasana ah oo waxay saareen alwaaxdii saqafka haysay wayna taageen albaabadeedii oo geliyeen candaraabadeedii iyo khataaradeedii oo intii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey meremood ina uuriyah oo ahaa reer xaqoos oo intii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey mushilaam ina beregyah oo ahaa ina meshey sabel oo intii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey saadoq ina bacanaa oo meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey reer teqooca laakiinse kuweedii gobta ahaa waxba kama qaban shuqulkii sayidkooda iriddii gabowdayna waxaa cusboonaysiiyey yaadaac oo ahaa ina faasay ah iyo meshulaam oo ahaa ina basadyaah oo waxay saareen alwaaxdii saqafka haysay wayna taageen albaabadeedii oo geliyeen handaraabadeedii iyo khataaradeedii oo meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey meledyaah oo ahaa reer gebicoon iyo yaadoon oo ahaa reer maroonati iyo dadkii reer gebicoon iyo kuwii reer misfaah oo ku hoos jiray carshiga taliyaha webiga ka shisheeya oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey cuse'eel oo ahaa ina xarhayaah oo ka mid ahaa dahabtumayaashii oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey xananyaah oo ka mid ahaa dawasameeyayaashii oo waxay yeruusaleem adkeeyeen tan iyo derbiga ballaaran oo meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey rafaayaah oo ahaa ina xuur oo ahaa taliyihii degmada yeruusaleem barkiis oo meeshii iyaga ku xigtay oo ka soo hor jeeday gurigiisa waxaa cusboonaysiiyey yadacyaah oo ahaa ina xarumaaf meeshii isaga ku xigtayna waxaa dhisay xatuush oo ahaa ina xashabniyaah malkiyaah ina xaariim iyo xashuub ina faxad mo'aabna waxay cusboonaysiiyeen meel kale iyo munaaraddii fornooyinka oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey shaluum ina halooxeesh oo ahaa taliyihii degmada yeruusaleem barkiis isagii iyo gabdhihiisii iriddii dooxadana waxaa cusboonaysiiyey xanuun iyo dadkii saanoo'ax degganaa iyagu way dhiseen oo waxay qotomiyeen albaabadiidii oo geliyeen handaraabyadeedii iyo khataaradeedii oo waxay dhiseen kun dhundhun oo derbigii ah tan iyo iriddii digada iriddii digadana waxaa cusboonaysiiyey malkiyaah ina reekaab oo ahaa taliyihii degmada beyt hakereem wuu dhisay wuuna qotomiyey albaabadeedii oo geliyey handaraabyadeedii iyo khataaradeedii iriddii isha biyaha ahna waxaa cusboonaysiiyey shaluum ina kaalxoseeh oo ahaa taliyihii degmada misfaah wuu dhisay oo deday oo wuxuu qotomiyey albaabadeedii oo geliyey handaraabyadeedii iyo khataaradeedii oo derbigii warta shelex oo beerta boqorka u dhowaana wuu dhisay oo wuxuu gaarsiiyey tan iyo jaranjarada hoos uga degata magaalada daa'uud meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey nexemyaah ina casbuuq oo ahaa taliyihii degmada beytsuur barkiis oo isagu wuxuu dhisay tan iyo meesha ka soo hor jeeda xabaalihii daa'uud iyo tan iyo balligii la sameeyey iyo tan iyo gurigii ragga xoogga badan meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey reer laawi oo raxuum ina baani ka mid ahaa meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey xashabyaah oo ahaa taliyihii degmada qicilaah barkiis oo degmadiisa aawadiis ayuu u dhisay meeshiisay ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey walaalahood oo uu ka mid ahaa bawaay ina xeenaadaad oo ahaa taliyihii degmada qaliicaah barkiis meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey ceesar ina yashuuca oo ahaa taliyihii misfaah taas oo ahayd meel ka soo horjeedda meesha loo fuulo maqsinka hubka oo ku ag yihiin meeshuu derbigu ka leexdo meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa dadaal ku cusboonaysiiyey baaruug ina sabay tan iyo leexashada derbiga iyo ilaa albaabkii guriga eliyashiib oo ahaa wadaadka sare meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey mareemood ina uuriya oo ahaa reer xaqoos tan iyo guriga eliyashiib albaabkiisa iyo ilaa guriga eliyashiib dabadiisa meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey wadaaddadii ahaa dadkii bannaanka meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey benyamiin iyo xashuub taas oo ahayd meel guryahooda ka soo horjeedday meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey casariyaah ina macaasiyaah oo ahaa reer cananiyaah taas oo ahayd gurigiisa dhinaciisa meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey binuwi ina xeenaadaad taas oo ka bilaabanaysay gurigii casariyaah ilaa meeshuu derbigu ka leexdo iyo tan iyo derbiga geeskiisii fallaal ina uusayna wuxuu cusboonaysiiyey meel leexashadii derbiga ka soo horjeedday iyo munaaraddii ka taagnayd gurigii boqorka oo sare ee u dhowaa barxaddii waardiyayaasha oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey fedayaah ina farcoosh haddaba reer natiiniim waxay degganaayeen coofel iyo tan iyo meel ka soo horjeedday iridda biyaha oo xagga bari iyo ilaa munaaraddii kor u taagnayd meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey reerta qooca taasoo ka soo horjeedday munaaraddii weyneed oo kor u taagneed iyo tan iyo derbigii coofel iriddii faraska korkeedana waxaa cusboonaysiiyey wadaaddadii oo mid walba wuxuu sameeyey meeshii gurigiisa ka soo horjeedday meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey saadooq ina iimeer taasoo ahayd meel gurigiisa ka soo horjeedday meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey shamacyaah ina shakaaniyaah oo ahaa kii dhowri jiray iridda bari meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey xananiyaah ina shalemyaah iyo xaanuun oo ahaa saalaaf wiilkiisii lixaad meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey meshulaam ina beregyaah taasoo ahayd meel qolkiisii ka soo horjeedday meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey malkiyaah oo ahaa dahabtumayaasha midkood oo wuxuu dhisay tan iyo gurigii reer netaniim iyo beyacmushtariyada oo ka soo horjeedday iridda mifqaad iyo ilaa meeshii geeska laga fuulo oo meeshii geeska laga fuulo iyo iriddii idaha intii u dhexaysayna waxaa cusboonaysiiyey dahabtumayaashii iyo beecmushtarayadii